بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسجاني تضبي أفرتناد كتابك الرحيق المختوم ولي وحن دحدا وجرنا أساليبتي أما قاببكي ay qorayshi u adeegsatay si ay dacwada uga hortagto qaabka ugu dambeeyey markii hore wuxuu ahaa af ayay adeegsadeen iyo dacaayad kadibna gacan ayay qaadeen marka dadkii asxaabta ahaa wixii dhibaato loo geystay ayaan soo aragnay darsigana kii ayuu dhammaystiru yahay wa minman dad waxaa ka mid ah dadkaasoo cudiba la cadaabay oo dhibaato maskaxeed iyo kuwo jidhba loo geystay oo minal cabiidi dadkii markaas la addoonsanayay ka mid ah caamir ibnu fuhayra ninka la yidhaahdo caamir ibnu fuhayra marka dambe caamir ibnu fuhayra waan arki doonaaye waxaa weeye rasuulka iyo abubakar markay hijroonayeen dadkii qabanqaabada iyo hirgelinta hijrada ka qeyb qaatay ama kaalinta muggala ka ciyaaray ayuu ka mid ahaa kaana wuxuu ahaa caamir yucadabu kii la cadaabo oo jidhkiisa loo geysto jirdil waxa loo yaqaano jirdil xataa intii ayaa jidhkii jirdil lagu sameynayay yafqida uu ka waayo wacyahu ogaalkiisa uu ka miyir beelo oo walaa yadri uusan ogeyn maa wixii yaquulu uu odhanaya ama uu leeyahay washtaraa waxaa iibsaday abuubakar abuubakar asidiiq ayaa wuxuu iibsaday radia allaahu tacaala canhu haa ulaa'i kuwan al imaa-i ee adoon addoonta haweenka ah haweenka addoonta haweenka ayaa imaa la yidhaah iyo wal cabiidi adoo addoommaha addoommada ragga ah radia allaahu tacaala canhum dhammaantoodba allah ka raalli ahaadee ajmaciina dhammaantoodba wuu iibsaday fa actaqahum markaasuu xoreeyey jamiican dhammaantoodna wuu xoreeyey waqad caatabahu arrintaas waxaa ku canaantay fii daalika arrintaas oo inuu dad addoonahoo la addoonsanayay oo masaakiinaha intuu xoreeyo intuu iibsado haddana uu xoreeyo waxaa ku canaantay abuuhu aabbihii oo la dhihi jiray abuuquxaafa abuuquxaafa wuxuu soo islaamay markii maka la furtay ayuu soo islaamay sheekadiisa waa arki doonaa insha allahu tacaala maalintaasuu soo islaamay fatxi makka waxaanuu soo islaamay ka anna ra'sahu thaqaama isaga ood madaxiisa moodo foodcadde geedka foodcaddaha la yidhaahdo cad markaasuu rasuulku wuxuu yidhi ninkan ciradiisa bedela madowna ka ilaaliya wa qaala wuxuu yidhi abuuquxaafa isagoo wiilkiisii abuubakar a canaananaya araaka waan ku arkaa tactiqu inaad xoreynayso riqaaban qooro yacni qoorta waxaa laga wadaa qof dad baad xoreynaysaa addoon ahoo rag iyo haweenba leh dicaafan oon haba yaraatee wax awoodahay leeyihiin aysan jirin oo wada tabar daran oo masaakiin ah falow actaqta bal ka waran haddii aada xoreyn lahayd rijaalan rag raggaasoo jaladan wada xoog badan kuwaa haddaad xoreyn lahayd hee la manacuuka cid walba way kaa celin lahaayena waxaad ahaan lahayd maka ninka uga awooda badan ee uga addoonta badan ee ciidan dhan haysta yaad noqon lahayd qaala abuubakar wuxuu ku yidhi innii anugu marka aan xoolahayga bixinayo oon dadkaas addoonta ahee la dhibayo aan soo iibsanaya kadibna aan xoreynayo uriidu waxaan doonayaa oo keliyata wajhaallaahi wejiga ilaahay bas aan doonayaa ilaahay darti ayaan u bixinayaa arrintaa una samaynayaa fa anzala allaahu alle ayaa wuxuu soo dejiyey qur'aanan qur'aan buu soo dejiyey qur-aankaasoo madaxa uu ku ammaanay fiihi qur-aanka abaabakrin abaabakar uu ku ammaanay oo wadama lagu ceebeeyey acdaa'ahu abuubakar colkiisa nimankay colka ahaayeen qaala tacaala alla wuxuu yidhi fii suurati lleyl fa andartukum waxaan idinka digay fa andartukum waxaan idinka digayaa naaran dab dabkaasoo taladaa holcaysa dabkaasoo laa yaslaaha uusan galayn ama uusan ku gubanaynin ila al ashqaa ka ugu ayaanka daran maahane qofka ugu ayaanka daran oo waa kee kaasi alladii kaasoo kadaba beeniyey risaalada nabiga sala allahu calayhi wasalam beeniyey rasuulkana wuu beeniyey qur-aankana wuu beeniyey islaamkii oo dhanna wuu beeniyey oo watawallaa jeestay iimaankiina ka jeestay daaco ilaahay la adeecana ka jeestay wa huwa umayu bnu khalaf baa la yidhi iyo waman calaa shaakilatihi qofkii ku sugan dariiqadiisa iyo manhajkiisa iyo wadadiisa wadadiisa ku sugan iyo qaabku u nool yahay iyo qaabku u dhaqmayo iyo gaalnimadiisa intaas waa dhinac ninkii al ashqaa ka ugu ayaanka darani waxa weeye waa qofkii islaamka diida umayumn khalafahaada ama cid kasta cid kasta ha ahaadee wasayujannabuhaa naartaas holcaysa waxaa ka fogaanaya waa aynan is arkaynin al atqaa ka ugu cabsida badan ilaahay xaggiisa ugu cabsida badan oo muxuu yahay kaasi alladii kii weeye yu-tii bixinaya maalahu hantidiisa yatasakaa isagoo isku tahiraya wamaa liaxadin cidna uma sugnaanin wamaa liaxadin cidna uma sugnaanin cindahu ninkaas isaga agtiisa ah min nicmatin abaal oo tujsaa loo gudayo abaal loo gudayana uma bixinayo xoolihiisa ilaahay dartiibuu u bixinaya wuxuu u bixinayaa oo keliyata ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigiisa wejigiisa iyo raalli ahaanshihiisa dalbasho uu dalbanaya maahane wax kale uma bixinayo xoolihiisii rabbigiisii alaclaa ee sarraynta badnaa wala sawfa yardaa waanu raalli noqon doonaa raalli baa laga dhigi doonaa wa huwa abuubakar asidiiq weeye iyo waman calaa shaakilatihi qofkii waddadiisa qaada iska daa cid kale ee wa uudiya waxaa la dhibay abubakrin abubakr sidiiq daatuhu dhib baa loo geystay inkasta oo dee makaano iyo sharaf iyo mansilo weyn uu ku lahaa quraysh dhexdeeda wa uudiya waxaa la dhibay oo dhibaato loo geystay abubakr sidiiq aydan haddana faqad akhadahu abubakar waxaa soo qabtay oo ku soo dhegay nowfal ibnu cadiy alcadawi nin la dhihi jiray wa akhada macahu waxaa kaloo uu soo qabsaday dalxata ibnu cubaydillaahi oo ah axad almubashariina biljanna ah batalu uxud dagaalkii uxudna halyeygeeda ah fashaddahumaa wuxuu iskula xidhay fii xablin waaxidin hal xadhig ayuu iskula xidhay liyamnacuhumaa si uu uga celiyo can isalaati salaada uu uga celiyo wa can iddiini diintana uga celiyo falam yujiibaahu ma aysan ka yeelin geed buu ku xidho wuxuu yidhi waaba inaydaan tukanin halkaa ku xidhnaada falam yaruucaahu ma aysan ku baraarugin abuubakar falam yaruucaahu nimankii gaalada ahaa kii xidhay iyo kuwii kale ma aysan ku baraarugin hu abuubakar ama arrintii ilaa wahumaa iyagoo labadoodu mutlaqaani laba la furay ah oo yusalliyaani tukanaya nimankii ay geedka ku xidheen ama ay geedka ku jeeraariyeen ee xadhigga weyn ay ku xidheenoo waxay arkayaanuun cid furtay aynan aqoonin oo haddana tukanaya walidaalika sidaa daraaddeed baa summiya labadooda waxaa loo bixiyey bilqariinayni labadii isku xidhnaa waa ayaantaa la ysku xidhay waqiila waxaa la yidhi innamaa facala waxaa falay innamaa cid kalaba meehee facala waxaa falay daalika arrintaas oo isku xidhka abuubakar iyo dalxa la isku xidhay cuhmaan ibnu cubaydillaahi nin la dhihi jirayoo akhuu dalxata dalxa ay walaalo ahaayeen inuu cubaydilaahi aduu cid kastaba ha ahaatee isku xidhee waa la isku xidhay saasaa qarinayn loogu bixiyey inta la isku xidho unba haddana waxaa la arkayay iyagoo bannaanka taagoon oo iska tukanaya waxayna u eg tahay ninka isku xidhaya inuu cuhmaan ibnu cubaydilaahi ahaa maxaa jira ninkana isku cid ahaayeen kaa kale cadawi buu ahaa oo abu cumar ibn khadaab reerkoodu ahaa marka caqligal ma aha nin laf kale ihi intuu yimaado inuu xidhxidhon laftaan kale ama qoyskan kale ruxu dhashay walxaasilu xaasil markan waxaa laga wadaa waa gebagabada guntii iyo gebagabadii wey walxaasilu guntii iyo gebagabadii annahum nimankii kufaartii maka ama mushrikiintii maka lam yaclamuu ma aysan ka warhelin oo maysan ogaanin biaxadin ruux ama qof qofkaasoo dakhala fil islaami islaamka soo galay ilaa haddii ay ka war helaan ay ogaadaan tasaddow lahu qofkaas way ka hortegi jireen bil adaa dhib ay dhibaan ayay kaga hortegyay kala hortegi jireen tasaddow lahu way ka hortegi jireen bil adaa dhib ay dhibaan ayay kala hortegi jireen iyo wan nakaali dhib lagu quus qaato nakaalka waxaa la yidhaah dhib loogu talagalay ruuxan sida loo dhibayo bal dadka kalena lagu cabsi gelinayo si ay ugu quus qaataan dhib lagu quus qaato marka nakaalkaa kasii xoog badan wa kaana wuxuu ahaa daalika arrintaas oo qof islaamay markii ay maqlaan inay wax kasta oo dhiba kala hortagaan ama ay ku sameeyaan dhib dadka kale ay ku quus qaataan ama loogu loogu fuuq fuuq gooyo arrintaasi waxay ahayd sahlan mid sahlan maysuuran oo fudud binisbati haddii loo eego liducafaa'i almuslimiina muslimiinta aan tabarta lahayn iyaguna xoog ma leh tol ay ku tiirsan yihiinna ma leh walaa siyamaa gaar ahaan al cabiida ragga addoonta ah wal imaa iyo dumarka addoonta oo minhum muslimiinta ka mid a falam yakun muusan ahayn oo halkaa uma joogin maka man cid oo yaqdabu xanaaqda ama cadhoota lahum ay liajlihim iyaga daraaddoodu cadhoota away xamiihim ilaalisa ama badbaadisa ama difaacda ma aysan lahayn oo ma joogin halkaas bal iskaba dhaaf cid difaacda in la hayee kaanat waxay ahayd assaadatu kuwa madaxda ah sayidyada odayaasha waru-asaa'u iyo kuwa madaxda qabaa'ilka u ah hum iyaga naftooda anfusuhum naftooda yaa yaquumuuna isu taagayayba oo samaynayay bitacdiibi dadkankada jirdilkooda dadkan jirdilkooda kuwii madaxda ahaa ayaaba sameynayay marka dee geel waxaa la yidhi aarankiisii durduri duqdiisii durdurisay aarankiisii maxaad mooday dhallinyaro iyo ciyaala suuqiya maxaad mooday odayaashii ayaaba jirdilka samaynaya oo wayuquruuna waxay ku dirayeen ay ku qudinayeen diriddan markan waxaa la yidhaha marka la isku dirayo xoolaha oo kale xoolaha waxaa la isku diraa awrta qoodha ah dibida qoodha ah digaagyada waxaasaa la isku diraa say u dagaalamaan iqraha kaasaa layidha wayuqruuna waxay isku qudinayaan ama ay ku dirayaan al awbaasha kuwa ciyaala suuqa ah na waxay ku dirayaan dadkii masaakiinta ahaa ee aan lahayn cid daafacda walaakiin hase ahaatee binisbati haddii loo eego liman cid aslama oo islaamtay oo minal kibaari dadka waaweyn ah ee qabaa'ilka waaweyn ka dhashay ee iyagu sharafta le wal ashraafi iyo dadka sharafta le sida abuubakar iyo kaana wuxuu ahaa daalika jirdilkaasi wuxuu ahaa sacban mid adag jiddan aad iyo aada u adag arrin fudud ma aysan ahayn id sababta ayna u fududayn waxay ahaayeen waxay ahayd kaanuu waxay ahaayeen dadkaasi fii cizin cizi iyo sharaf iyo awood ayay ku sugnaayeen fii cizin awood bay ku jireen awood bay ku joogaan wa manacatin difaac la difaacayo oo min qowmihim xagga tolkooda walidaalika sidaa daraaddeed baa qalla waxaa yaraa qalla waxaa yaraa maa aad u yaraa kaana inuu ahaa yajtari-u inuu ku dhiirado calayhim ay calaa iidaa'ihim dadka madaxda ah in dhib loo geysto oo jirdil loo geysto ilaa ashraafu qowmihim reerka ay ka dhasheen qoyska ay ka dhasheen ee hoose kuwooda odayaasha ah keli ah ayaa ku dhiiran jiray maca shay-in isaga oo weliba uu jiro shaygaasoo kabiirin weyn oo min alxaydati is-ilaalin ah is-ilaalin ah walxadari digtoonaan ahoo laguma talax tegi jirin talax teg ma jiri jirin waxaa laga baqayaa inuu arrintu ay faraha ka baxdo ay dagaal isu beddesho intaasi waxay ahayd marka rasuulka intaan ahayn sala allahu calayhi wasalam rasuulkan aan u nimaadno mowqifu lmushrikiina min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nimankii mushrikiinta ahaa ee waashay ee waraabootiyey maxay rasuulka mowqifkay iska taageen halkay iska taageen wa amaa haddii aynu eegno binnisbati lirasuulillaahi rasuulka ilaahay dhinaciisa iyo xaggiisa haddaan fiirino sala allahu calayhi wasalame fa innahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa ninkaasoo shahman la weyneeyo oo la xushmeeyo oo la qadariyo ayuu ahaa waquuran oo culus qof culus oon lagu degdegi karaynin ayuu ahaa qof culus oon lagu degdegi karayn waquurku waa sida waa qof culus waa la yidhaha sooma nidhaahno waa culus yahay hebel qof culus oon lagu degdegi karaynin oo sharaf ilaahay siiya oon xumaan lala aadi karayn ayuu ahaa oo daa shakhsiyatin ilaahay shakhsiyad iyo dadnimo uu siiyey dadnimo fadlatin oon iyada oo kana lala arkin fadl waa waxaan isaga oo kale aysan jirin wax u dhigma ama u dhow midna ma jirin tatacaadamuhu waxaa weynaynaysay nufuusu l acdaa'i kuwa la colka ah rasuulka naftoodu way weynaynaysa rasuulka markay arkaan haybad yaa ilaahay saaray sala allahu calayhi wasalam iyo wal asdiqaa'i kuwa saaxiibada labadaba ah kuwa rasuulka saaxiibka la ah iyo kuwa la colka ah labaduba way weyneynayeen markay naftiisa arkaan bixaydu meel ayay weyneynayeen laa yuqaabilu uusan kala hortegin laa yuqaabilu aan lagala hortegin midlahu isaga oo kale aan lagala hortegaynin ilaa bilijlaali weyneyn la weyneynayo watashriifi iyo sharfin la sharfinayo in lagala hortago maahane aan wax kale lagala hortegi karayn walaa yajtari-u uusan ku dhiiran karin cala iqtiraafi danaaya waxyaabo xumaan ahoo liita in lagu sameeyo iqtiraaf waa samayn iqtarafa wuu sameeyey ay iftacaladaas weeye walaa yajtari-u kuma dhiirado cala iqtiraafi danaaya waxyaabo xunxun iyo waradaa'ili waxyaalo qurun ahoo liita in lagu sameeyo didahu isaga ma awoodo ilaa araadinu nnaasi dadka kuwooda gunta ah ee jidh xunta a maahane dadka jidh xunta ehn haba yaraatee wax karaamo iyo sharaf aan lahayn maahane wax xumaan la aadi karaayo ma jirin iyo wa sufahaa'uhum dadka kuwooda safiihyada ah safiih waxaa la yidhahaa ruux aan caqli iyo cilmi midna lahayn marka qofkaasi muxuu dhowran kuwaas safiih sufahada maahne wamaca daalika iyadoo intaasi jirto oo rasuulka ilaahay uu sharaftaas iyo haybadaas siiyey kaana haddana wuxuu ahaa fii manacati abi aalib abi aalib difaaciisa na wuu ku jiray wa abu aalibna abu aalibna waa kuma wa abuu taalib abuu taalibna min rijaali makkata maka raggeeda ayuu ka mid yahay almacduudiina ee farakutiriska ah kaana wuxuu ahaa mucadaman kii la weyneeyo oo laga heybeysto fii aslihi meesha uu kasoo jeedo marka la fiiriyo aabbihii iyo awowyadii iyo qoyska uu kasii kasoo jeedo marka la fiiriyo nin la weyneeyo oo la xushmeeyo ayuu ahaa mucadaman oo la weyneeyo bayna annaasi dadka dhexdiisana lagu weyneeyo ayuu ahaa fa kaana waxaa ahaa min asacbi arrin aad iyo aad u adag oo u dhib badan an yajsira inuu ku dhiirado yajsira iyo yajtari'a waa isku mid labadaas an yajsira inuu ku dhiirado axadun cidina calaa ikhfaari dimmatihi magantiisa iyo ballan uu galay ballantaa inay buriso ballan uu xidhay ama uu maaragtay guntay abuu taalib inay cidina furto cid ku dhiiran kartay ma jirto ama wax magan uhu isaga magantiisa ah magantaas inay u tallowdo oy magantaa jebiso ay waxyeele waxyeelayso cid ku dhiiran kartayna ma jirin iyo wastibaaxati baydatihi iyo gurigiisa gurigiisa inay banaysato oo banaysatada waxaa laga wadaa guri inta layska galo wixii kasta laga sameeyo nin waliba wuxuu leey baydada waxaa la yidhaahdaa meesha adiga gurigaaga ama guriga dhabta ha ahaado ama in allaale intaad adigu mas-uulka ka tahay meel kastaba ha deganaadeen ha ahaatee dadka aada mas-uulka ka tahay adiga xeradaada xero ayaynu idhahan soomaalida haddaanna ree hebel xeradaa lagu galay xeradiisa inay soo gasho xeradu way oodan tahay waagari saasay ahaan jirtay miyiga marka la joogay iyo magaalooyinkii hore labadaba dadku meeshay degan yihiin way soo oodan jireen marka ruuxaan ooda laga qabanin war ooda hana laga qabto baa la dhihi jiray ooda hana laga qabto ama albaabka hana laga furo ruuxaan albaabkii laga furin oo isagu iska soo galay cid ku dhiiranaysa ma jirto waa la dili jiray baydadu marka waa sidaas wastibaaxati baydatihi waa hadda guri albaabkiisa gurigaaga oo ruuxaadan albaabka ka furin oo iska soo galay oo wuxuu raba gurigii ka samaynaya maxaa idinka dhexeeya waxaan dagaal ahayn baa idinka dhexeeya wastibaaxati baydatihi iyo xaruntiisa ama gurigiisa oo inta layska soo galo layska bannaysto cid ku dhici kartay ma jirin inna dhab ahaantii haada alwadca arrintaa iyada xaaladdaa iyada ah wadcigaas oo abuu inaan lagu dhici karaynin nabiga ama ha ahaato shakhsiyaddiisa ooy tahay shakhsiyad ilaahay heybad saaray oon xumaan lala aadi karayn iyo abuu taalib oo aan la mari karaynin wadcigu waa kaas aqlaqa wuxuu murugo ku riday qurayshan quraysh ayuu murugo ku riday qalaq waa murugo iyo walwal aqlaqa wuxuu walwal geliyey qurayshan quraysh wa aqaamahum wuu joojiyey way istaageen wa aqcadahum waanuu fadhiisiiyey ruuxu markii alla wuxuu sameeye u garan waayo mar wuu kici mar wuu fadhiisan haddana wuu kici wuu fadhiisan marka waxaa xaaladaas qalaqa iyo walwalka uu qofku ku jiro xaaladdaa walwalka leh yaa waxaa laga cabiraa qaama walam yaqcud ow qaama waqacda waa kacay wuu fadhiistay maxaa jira go-aana uu qaato ayuu la-yahay midna uma roona inna dhab ahaantii haada alwadca xaaladaas iyada iyo arrintaa iyada ah aqlaqa wuxuu qalaq iyo walwal ku riday qurayshan quraysh wa aqaamahum wuu istaajiyo way istaageen oo inay wax sameeyaan bay rabaan ay go-aan qaataan ay nabiga fara saaraan ama waa aqcadahum haddana wuu fadhiisiyay oo go-aan way qaadan kari waayeen wa dacaahum arrintaasi waxay ugu yeedhay ilaa tafkiirin saliimin fikir wanaagsan inay ka fikiraan wax wanaagsan inay ka fikiraan kaasoo yukhrijuhum ka bixiya fikirkaa wanaagsan ka bixiya min alma'saqi cidhiidhiga ay galeen ma'saq waxaa la yidhaah meel cidhiidhi oodan ka bixi karaynin mazaq meel cidhiidhi almakaan adayiq meel cidhiidhi oo aysan ka bixi karaynin suryo ayaan dhihi karnaa suryadii ay galeen duuna an yaqacu iyagoo aan haddana ku dhicin fii maxduurin dhibaato kale aysan ku dhicin maxduur waa wax dhib uu ka imanayo kaasoo laa yuxmadu cuqbaahu aan cidhibtiisa la mahadinin dhib kale oo waxyaabaha ka dhashay iyo cidhibtiisa aan la mahadin oo dagaal ay isku baaba-aan ah isaga uusan iyaga oon taana ku dhicin ma'saqan iyo cidhiidhigan ay ku jiraan inay ka baxaan bay ka fikireen maxay sameeyeen marka waqad hadaahum wuxuu ku hanuuniyey oo uu tusiyey baa hadda laga wadaa waddo ayaa u baxday waqad hadaahum wuxuu ku hanuuniyey fikirka isaga tafkiirkii saliimka ee noocaas ah wuxuu ku hanuuniyey daalika kaasi ilaa an yakhtaaruu inay doortaan sabiila almufaawadaati wadada wada xaajoodka wada hadal war wada hadal aan la gallaydhi abu taalib deynaan hadda dagaal aadine dagaal mahadin mayno oo dagaal sokeeyuu noqonayaae aan wada hadal la gallo oon abu taalib la hadallo wahadaahum waqad hadaahum wuxuu tusiyey daalika fikirkaa ay fikireen ilaa an yakhtaaruu inay doortaan sabiila almufaawadaati waddada wadaxaajoodka maca almas-uuli alakbar mas-uulka weyn oo abitaalib ah inay la wada xaajoodaan walaakin hase atee maca shay-in wax ay ku yarahadaraan ay wax ku yarahadaraan wadaxaajoodka kabiirin oo weyn oo min alxikmati xikmad ah waljidiyati iyo maaragtay dhab ahaan ah arrin dhab ay ka tahay oo meel dambe oo loo laabtana aysan jirin xikmadna ay ku jirto inay kula mufaawadoodaan ama ay kula xaajoodaan wa maca nawcin haddana lagu daro nooc kale oo min usluubi taxaddi qaabkii maaragtay horaysiga horaysi taxadiga saasaan dhahaynaa horaysi ama caraysi markay caruurtu rabaan inay legdamaan oo anaa kaa xoog badan iyo anaa kaa xoog badan ama mid kaa weyn kaa weyn aada rabto inaad la dirirto horo horo horo baa la yidhaha ama carar waxaa sameeya carar taxadiga kaasaa la yidhaha hadda taxadiga waxaa lo aada loogu isticmaala challengena waa la yidhaahdaaye ee kuwa feertamaya iyo kuwa bano wax ciyaaraya qola hadday guul haysato oo qolo kale ay rabto inay guushii ka qaato kuwa guusha ka qaadi raba ka qaadi karo waxaa la yidhaahdaa almutaxadi baa la yidhaha af carabiga oo challenger waxa weeyaan wuu wuu horeysanayaa oo wuxuu rabaa inuu guushii ka qaado maca usluubi taxaddi marka waa ka iska hor imaad saasaa fiican in lagu fasiro waxoogaa ka hor imaad ah watahdiidi iyo hanjabaad ah al khafiy laakiin qarsoon xataa intii ay u hanjabaan ama ay adeegsadaan qaabkaas hanjabaadu ay ku jirto iyo iska hor imaadkan yadcana uu uga hoggaansamo abu abu taalib limaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin ilaa uu uga hoggaansamo marka markaas waxay ahayd cabsi un ay qabeen bay ahaadee hadda wanaag iyo sharaf ay lahaayeen maaha nimankaas oo miyirba maysan lahayne dee waxay arkeen inayna suurtagalu ahayn in reer beni haashim dagaal lagu qaado iskuna wada raaci maayaan waxaana meesha waday oo waxaan qabqablo ka ahaa abujahal oo reer beni makhsuum ah marka reer bani makhsuum iyo reer bani haashim hadday istiraana siduu curfigu ahaa waxaa soo raacaya dhammaan maaragtay reer qusay ibni kilaab oo dhan waa inay gacan siiyaan haddii kale gunbay noqonayaan marka taasna suurtagal ma aha oo reer qusay ibni kilaab quraysh iyagaa ugu laandheeraysnaa marka iyagoo taa ka cabsanaya yaa waxay bilaabeen marka inay abu abu taalib la wada la xaajoodaan marka darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam